aad iyo aad baad umahadsan tahay dagaalku wuxuu u dhacay meel la yidhaahdo birta dheer jaalweyne oo meesha anteenada gedo oo dhan laga kontarool ayuu dagaalka ka dhacay wuxuu bilowday saddex saac iyo toban ayuu bilowday magarat gartay marka intee in leeg ayuu socday saddex saac iyo bar buu bilowday saddex saac iyo bar buu bilowday laba saac iyo barna dagaalku waa soconayay sagaalkii iyo barkii ilaa iyo labadii iyo barkii buu soconayay waxaad iiga warantaa eh, khasaaraha intuu la egyahay khasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye khasaaraheenu waa saddex askari waa naga dhimatay allah u naxariisto ilaa afar askarina waa naga dhaawacantay ayaga khasaarahoodana waxa waaye labiyo tobanna waa dhimatay toddobiyo tobanna waxa weye waa dhaawac wey wararka aan helayna qaar ayaa sheegayay ilaa shan askari inay idinka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay saddex waxba kama jiraan taa waxba kama jiraan sidaan kuu sheegaya raax waxba kama jiraan waxaa eh, la sheegaya inay ciidamadu socdaal lahaayeen oo garbaharkay ka baxdeen buur dhubana u socoteen safarkiina muxuu ku saabsanaa annaga safarkaana wuxuu ku saabsanaa maxaa la odhan jiray cadowgaas ayaan xogtiisa helnay inuu halkaa jiro uu ku yahay marka ujeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weerarnaa qorshaheenu ahaa korneyl maxamed cabdo cali taliskiina magaalada garbaharey oo saldhigga idiin ah waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idin dhadhow xataa jooga al-shabaab marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen safarkiina wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan jooga buurdhuuba soo bedeshaan oo jidka unbaad marayseen dhexdaana la idiin galay waa arrintu sidaa way ka ba way ka badelan tahay sidaa ayada ma sidaan kuu sheegayo waaye waxa weeye nimankaa cadowga meesha ayay saruursi ka wadeen ayaan kula dirnay ayaan meesha u tagnay ujeedadu intaasay ahayd maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiinii wax badan baan cadowga waan ku jabinay guul fiican baan ka gaarnay haddii marka aad bal dhegaystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin dagaalku wuxuu ka dhacay labaatan kilomitir garbaharey udhexayso dagaalka ka dhacay meel muhim oo istaraatiiji ah oo maxaa la odhan jiray netwaada gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa ayadaa wey marka hadda xaggeed ku sugan tihiin anaga hadda goobtii baan ku suganna hadda baan kaala hadlaya ma dhinaca buurdhuuba ayaad u ruqaansan doontaan mise garbaharey baad ku noqonaysaan kollay ilaa amar dambe hadda meesha ayada kusii sugnaan doona hadduu ilaahay idmo.
maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka maalin dhowey taliyo kale ayaa lagu dilay magaalada ceelwaaq annaga waxaa noo qorshaysan inaan sii wadno howlgalka inaan sii wadno noo qorshaysan ujeedadeenna iyo eemkeenu intaa weye wax kale ma jiraan maxaa idinka hor taagan ma tabarba ma qalab idinka maqanba in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka o dhan isu furtaan way socotaa shaqada ayada waa socotaa buurdhuba iyo garbahaar raysahaydu way iskaga tagtaa gaadiidkuna waa maraan mararka sidan oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan is aruursiya inay wadada gooyaanna sidaan oo kale aan uga hawadalnaa